halkani waa bartamaha magaalada garowe gaar ahaan suuqa xere inji oo ay ka socoto shaqo dib loogu habaynayo afaafka ama iridda hore ee suuqa weyn ee qudaarta iyo hilibka injida waxaa hadda lagu wadaa dhismihii cagdhiga ayaa lagu bilaabaya oo dhagaxuntii ayaa ku socota ayagoo shaqaalo dhowra hawshan ay ku howlan yihiin oo hadda ay dhigayaan noocyada kala duwan ee dhagaxa iyadoo dawladdu sheegtay in dhismo lagu samaynayo oo silig iyo shubba la saari doono haddii ay baydmo si biyaha roobka markuu da'o ay u raacaan laamiga oo meelihii kale biyuhu aadi lahaayeen ay u gudbaan dadka ku ganacsada iridda suuqa ayaa u badan dad dan yar ah oo noloshooda iyo tan qoysaskoodaba ku dabira waxa ay kala soo baxaan qudaarta iyo hilibka ay ku iibshaan halkan iyagoo gaarigacano ku dulgada halka qaarkoodna dhulka ay ku ganacsadaan magacaygu waa axmed maxamed xidig waxaan ka mid ahay runtii ganacsatada suuqa inji runtii waxa aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa dadaalkan ay dawladdu keentay oo ah in magaranaysaa la banneeyo meeshaanuu ahaan jirnay marka roobku da'o meel aad iyo aad nadaafadeeda u daran tahay waxayna kaloo soo kordhinaysaa runtii bilicdii weeye waa magaranaysaa farasmagaalihii meesha weyiishii laga soo geli jiray meeshaan waa santarkii magaalada aad iyo aad ayaan dawladda ugu bogaadinaya hawshaan aadka u muhiimka oo ay qabateen dhismahan waa bilicda magaalada wey bulshada iyo dawladdaba waa u dan annagu waxaanu lahayn dadkii shacabka ahaayee ku dhex noolaayo buushashka yararka uga taagtaagnaaye dad dan yarana waanuna oo maaragtay dee caruuro yaryar iyo waayeel iyo isaga shaqeeya hanti iyo hoyna kuma aanu lihin daray saasna waa ku noolay nolosha iyadaa ku jirtay ganacsiga iyagu waxaan jeclay inuu horey usii socon doono waxaa naga haysta caqabadaha biyaha noo fariisan jiray wasakda qashinkaa lagu daadin jiray wax kasta waa waa lagu qubi jiray hadda haddii lacag dhigo waxaan rajaynayaa inay meesha magaalada bilicdeeduna soo baxayso annaguna aan ku liibaanayno dee meesha iyadiina laku celin doono
magacaygu waa cabdiqani faarax cali ku nool ka mid ah ganacsadayaasha ku ganacsada suuq inji maasha allah horta meesha la dhisayo aad iyo aad usoo dhawaynaynaa waana horumar ku shisaa'iday suuqa iyo magaaladaba iyo bilicdii suuqa meesha tan markii roobku helo dadka dhex fadhiyey waa nexi jiray goortaa lag baray biyaha geli jiray mooska la dhigo iyo qufradda lagu dejiyaa ku daadan jirtay dhulbaa biyuhu fadhiisan jireen waxaad ka yaqyaqsan jirtay qofka duruufta ku kaliftay oo halkaa dhex fadhiya iyo wax ka uraya shacabka ka adeegta suuqan ayaa soo dhoweeyey dibuhabaynta degmadu ku wado halkan waxayna sheegeen inay dhib ku ahayd markii hore inay ka adeegtaan suuqa balse hadda wixii ka dambeeya ay ka raysan doonaan waxaan ahay shacabka ka adeegta injida garowe halkan waxaan uga diraya horta shacabka dowladda hoose ee degmada garowe waxaan leeyahay horumar badan bay qabatay nadaafadii waa loo jeedaa waxba waxaan indhaha laga laska saari karin waxay meeshii laga qabtay dhammaan shacabka haddaanu nahayna waan soo dhawaynaynaa